bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo rediyo jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xooga dalka oo la wareegay degmada xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya oo soo gebagabaysay kulan ku saabsanaa ansixinta iyo istaraatiijiyada maciidda shareecada islaamka iyo dugsiyada qur-aanka kariimka maamulka degmada balcad oo si rasmi ah usoo afmeeray tartanka qur-aanka kariimka bisha barakaysan ee ramadaan in ka badan kun qoys oo daneer ah oo ku sugan degmada diinsoor oo ka faa'iidaystay deeq raashin ah oo maanta la gaarsiiyey qodobadaasi wixii lagu soo kordha ayaa war ku dhegaysan doontaan hadduu ibeyn oo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo uu jawhar idin haayo kuwooda ugu door karoona haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiioo intaasi ka faahfaahsan waa kow iyo tobanka bisha saddexaad laba kun lix iyo labaatan ciidamada xoogga dalka ayaa al-shabaab kala wareegay degmada xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe cabdinaasir maxmed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya milatariga soomaaliya ayaa waxay shaac ka qaadeen inay si buuxda la wareegeen gacan ku-haynta magaalada xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe kadib howlgallo militari oo lagu beegsaday dagaalamayaasha al-shabaab ay ku sugnaa halkaas sida ay sheegeen iloo deegaanka ah ciidamada danab ayaa dagaal kooban kadib ka saxray al-shabaab magaalada iyagoona hadda wada howlgallo lagu xaqiijinayo amnigiga xasilinta xawaadley iyo deegaanada ku xiranna dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa xaqiijisay in ciidamada xoogga dalka ay si buuxda lu wareegeen gacan ku-haynta magaalada xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe lagana saaray al-shabaab guushan ayaa qayb ka ah howlgalka beder ee bisha barakeysan ee ramadaan kaas oo lagu bartilmaameysanayo goobaha al-shabaab ay ka dhigtaan gabaadka waxaana la burburiyey fariisimo iyo baqaaro ay isticmaali jireen siduu lagu sheegay war-saxaafeedka kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya war-saxaafeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada hadda ay ku howlan yihiin xaqiijinta amniga deegaanka waxaana saaka howlgallo lagu beegsanayo maleeshiyada al-shabaab iyo sifeynteedaba laga sameeyey ciidamada ayaa hadda ku howlan xaqiijinta amniga deegaanka waxaana socda howlgallo lagu baacsanayo al-shabaab iyo sifeen lagu sameynayo goobaha laga xoreeyey ayaa lasii raaciyey qoraalka kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ugu dambeyn qoraalka ayaa lagu soo gebagabeeyey wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka waxay mar kale adkeynayaan in howlgalladan ka dhanka ah al-shabaab lasii xoojin doono si loo xaqiijiyo amniga shacabka loona ciribtiro meel kastoo ay isku dayaan inay gabaad ee ka dhigtaan al-shabaab ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafeedka kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo markaa looga hadlay howlgal ciidanka ah ay ka fuliyeen magaalada xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe islamarkaana ay kaga saareen maleeshiyada al-shabaab wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho kusoo gebagabaysay kulan ku saabsanaa ansixinta istaraatiijiyadda macaahidda shareecada iyo dugsiyada qur-aanka kariimka cali cabdiraxmaan ayaa muqdisho kasoo diray kulankan oo socday muddo laba maalmood ah ayaa waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya iyadoona diiradda lagu saaray ansixinta iyo diyaarinta siyaasadaha iyo istaraatiijiyadaha macaahidda shareecada dugsiyada qur-aanka kariimka iyo qaabdhismeedka manhajka macaahidda shareecada si looga guuro habkii hore ee waxbarashada dadbaneed loona helo nidaam midaysan oo rasmi ah kulankan ayaa waxaa ka qayb galay aqoon-yahano culamaa uddiin soomaaliyeed iyo xubno ka socday maamul goboleedyada dalka kuwaasoo si qoto dheer uga dooday qaabdhismeedka macaahidda shareecada intii uu kulanka socday ayaa ka qaybgalayaashu soo bandhigeen aragtiyo iyo talooyin ku saabsan qaabka ugu habboon ee loo dhisi karo nidaam midaysan oo ay ku shaqeeyaan macaahidda shareecada iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay doctor abubakar khaliif maxamed oo ah agaasimaha waaxda horumarinta macaahidda shareecada islaamka iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya isagoona sharaxaad ka bixiyey muhiimadda ay leedahay in la helo siyaasado iyo istaraatiijiyada mideeya macaahidda shareecada si loo horumariyo tayada waxbarashada diinta
waxaan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee sharafta leh ee shalay iyo maantaba si xilkaasnimo aad ooga shaqayseen qalfoofka ama saabka manhajka waxbarashada ee macaahidda shareecada iyo siyaasadda macaahidda shareecada iyo siyaasadda dugsiyada qur-aanka kariimka ah runtii waa saddex dukumentiyo aada u qiimo badan oo la rabo ardayga soomaaliyeed ee wax ka baran doona insha allahu tacaala ama ay hagi doonaan inuu noqdo arday macno leh oo siyaasaadka waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya siday u dejisayba arday soomaaliyeed oo aqoon fiican leh oo islaamnimadiisa iyo wadaniyadiisa iyo soomaalinimadiisa iyo qiimihiisa iyo aqoontiisaba u dhammaystirantahay inuu noogu soo baxo insha allahu tacaala marka aadaan kaga mahad celinaynaa marka koowaad marka labaad insha allahu tacaala talooyinkiinii qiimaha badnaa soo jeedintiinnii sixiddiinnii iyo wixii aad ku kordhiseen saddexdaa dukumentiina insha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonaa in lagu daro si ay noogu soo baxaan wax qiimo badan insha allahu tacala oo macno leh marka maanta waa gebagabadii insha allahu tacaala si khayr lahan kusoo khatimayna hadduu alla yidhaahdo waxaanu ku faraxsannahay in bulshada soomaaliyeed macaahideeda iyo tacliimteeda islaamiga iyo dugsiyadeeda qur-aankahba dukumentiye qiimo badan ay usoo bixi doonaan mar dhow insha allahu tacaala sidoo kale daawud maxamed makaraan oo ah agaasimaha horumarinta manaahiidta ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in la mideeyo manhajka macaahidda shareecada isagoo xusay in tallaabadani ay gacan ka geysan doonto tayinta waxbarashada diinta iyo kor uqaadidda nidaamka waxbarasho ee dalka
in barnaamijkii labada maalin aan usoo fadhiinay halkan ee ahaa in aan ansixinno oo aan wax ka bedelno siyaasadda macaahidda sharciya iyo kalfoofta manhajka ama manhajka waxbarashada macaayidda sharciga saabkii inaan inaanu halkan usoo fadhinay laba maalmood aad ayaan runtii idinka mahad celinayaa shaqo fiican ayaad noo soo qabateen talooyinkiina iyo wixii juhdigiinana runtii waan idinka mahad celinaynaa waana la tixgelinayaa dhammaan shaqada ee socotay labada maalin iyo tii ka horreysay ay soo qabteen tiimka mahdi iyo raggii khubaradii soo qoray runtii shaqo fiican ayaa la qabtay marka qaladaadkii iyo wixii laga saxayne waa la bedelayaa wixii aad ku taliseen waa lagu soo darayaa insha allah fadhiyo kale iyo akrimo kalena waa way sii maraysaa arrimihii aad hadda ka dhawaajinayseen ee ku saabsanaa jaranjarada iyo luuqadda iyo masaaraadka goormuu ardagu bilaaba iyo see uga baxa arrimahaas dhan way caddaanayaan wax malamala ma ma imaan karaan insha allah qadcad luuqad jaranjaro toosan macaahidda sharciga iyo waxbarashadooda dowladda federaalka waxaa ka go-an maa dugsiyada qur-aanka ku dar waxaa ka go-an in ay nidaamiso hormariso wax tayale oo la taaban karo oo mujtamaca soomaaliya wax ku biirinayo oo waxbarashada dalkeena contribution iyo ka qayb qaadasho wanaagsan samaynayo halkaas ayaan u soconaa maamulka degmada balacad ayaa si rasmi ah usoo afmeeray tartanka qur-aanka kariimka bisha barakeysan ee ramadaan saadax socdaal ayaa balcad ka soo diray tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe in ka badan soddon iyo laba arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa ka qayb galay sanadkan waxaana soo baxay ku dhowaada laba iyo toban arday oo kasoo kala baxay kaalmaha ugu horeeya ee juusaska ay ku tartamayeen ardaydan waxaa goobjoog ahaa munaasabadan lagu soo afmeerayey tartanka gudoomiyaha maamulka degmada balcad ahna duqa degmada mudane qaasim calanuur qaasim furdo ahna taabagelyaha tartankan xubno ka mid a maamulka degmada culimaa udiin ka yimid magaalada muqdisho iyo sidoo kale kuwa ku nool degmada balcada ugaaska guud ee degmada balcad waalidiinah iyo marti sharaf kale ardayga ku guulaystay markaasi soddonka jus ee qur-aanka ayaa wax uu noqday yaasir maxamed maxamuudah isagu maamulkana guddoonsiiyey lacag caddadeeda gaaraysa kun doolara waxaa goobta ka hadlay ugu horeyntii guddoomiyaha dugsiyada qur-aanka degmada balcada iyo sidoo kale macalin maxamed cumar gaalmuud ah oo ku hadlayay afka macalimiinta degmada balcada waxaan kaloo mahad celinayaa ma arkaysaa guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ku magacdheer qaasim furdun oo ma arkaysaa taabajiliyey tartankan quruxda badan leh laba sano insha allahu tacaala oo ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu fududeeyey sababkiisa
waxaa kaloo u mahad calihiinaa insha allahu tacaala gudoomiyaha degmada balcad oo qeyb laxaadleh ka qaatay inuu ardayda dhiirogeliyo mucalimiinta dhiirogeliyo oo tayooda kor u soo qaado runtii sidii musaabaqada loo bilaabayna waxaa dareynay kor u gacid inay ardayda ham u yeelahayaan insha allahu tacaala dhanka kalena ugaaska guud ee degmada balcad ayaa ka hadlay munaasabada degmada balcad markii labaad gudoomiyey xasan cali nuur oo halkeen maadi ha ka gaarto oo gogosheeda iyo dhiirigelinteeda dhigaayo uuna ballan qaaday intuu nool yahay ama kursiga balcad intuu gacanta ku hayo uu u qaba doono maalin walbo ama ramadaan walbo inuu dhiirigelinteeda iyo taxgelinteeda iyo xusmadeeda inuu bixiyo oo ummadana uu ku dhiirigeliyo waanu ku mahadsan yahay waanu ku ammaanaynaa sidoo kale sheekha degmada balcad sheekh abaasa iyo markaasi culimaa udiin kale ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa si islamid ah u soo dhaweeyey maamulka degmada balcad ah iyo tartamadan uu taabagelinayo
marka qur-aanka kariimka cidii mucalinkii waxbaray boqol iyo toban afar mucalin mucalinkaasa ah mucalinna waxaa kii oo intaas qaatay oo la bartay ee hadda xaflad usiga diyaar garoobay asoo dadka tusaaleyahay dadkuna waxaa la yidhahda annaasu calaa diini malikin maa layidhi boqorkooda diinkiisa ay dadku yihiin hadday arkaan dadku in musaabaqa lagu sameynayo qur-aanka kariimkaa lagu dhiirigeliyayo dadka dhan waa barahayaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dhigay wax yar amiin keliya waxay lagu aaminay jibriil uu soo dhigay jibriil yuu macalin u ahaa nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam oo khayru khalqillah ahaa adduunka ninka ugu khayrka badan ah ayuu u soo dhigay asna bisha qur-aanka uu soo degto mataqaana shahr ramadaan waa bisha bilaha ugu sharafka badan waayo haweenka uu soo degto waa haweenka habeenada ugu farsaro badan waa habeenka leylata qaarka ciyaalkii ximbaaray ilaahay kalaamkiisa jala jalaaluhu farxadda ay farxayaan inaan kala qayb qaadano waa nagaan maanta u taagan xadiidka meeshaan ku qoran in allaha tacaala yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin dadkaas ilaahay kalaamkiisa qaaday inaan anaguna maanta la qaadna insha allahu tacaala u ballansannahay runtii waxaan rabaa dhowr mulaaxado inaan baraarujiyo mulaaxadada koowaad waxay tahay tartankii horena waa joogay kanna waa joogay runtii waxaa u dhexeeya farqi aada iyo aada u weyn ayaa u dhexeeyey xagga xifdiga iyo xagga tajwiidka labadaba waxaad moodaa farqi fiican ayaa u dhexeeyey oo la dhihi karo boqolkiiba siddeetan ayuu tartankaani ka badiyey tartankii hore ciyaalka markii la yidhaahdo waana runtii
sidoo kalena waxaa lagu dhawaaqay natiijada tartankan
kaalinka u dambeeya ee soddonka jus waxaa ku guulaystay yaasir maxamed maxamuud wuxuuna helay lacag kun doolar ah aada iyo aad ayaan ardadaas ugu mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay sidaad u guulaysateen kuwa sii guulaysta allaha idinka dhigo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka degmada ah balcad ayaa ku soo dhaweeyey munaasabada gudoomiyaha maamulka degmada balcada ahna duqa magaalada mudane qaasim calanuur qaasim furdoga isagoo si rasmi ahi u soo gabagabeeyey munaasabada tartanka qur-aanka kariimka ee bisha barakeysan ee ramadaan gudoomiyahan waxaan ku ammaanaynaa sanadka labaad oo uu taabageliyey awahayd kulamadan oo diinta ardayda lagu baraarujinayo iyo diinta lagu dhiirigelinayo iyo culammada iyo macalimiinta waxaan leenahay jaal gudoomiye adina aadan kaaga mahad celinaynaa dhiirigelintan iyo baraarujintan ardayda iyo shacabka iyo macalimiinta u samayso mar walba sanad walbo waxaan leenahay mahadha kaa gaarto marka mahad waxaan u yeeraya halkaan uga wacayaa gudoomiyaha degmada ahna duuqa magaalada mudane qaasin cali nuur cumar jaal gudoomiye qoyo tafadal
siyaadaba waxa waaye in lagu weyneeyo qur-aanka kariimka barashadiisa si arday walba u dadaalo siduu sanadka dambe u gaari lahaa heerka uun rajaynayso ilaahi subxana watacaalaana u gaarsiiyo marka waxaan annaga ka gol lahaynay amba uun isdhehaynay qur-aanka kariimka barashadiisa kor ha loo qaado maxaa yeelay haddii arday adiga kulamidii annaga arday waa soo wada naqanay oo dugsiya soo wada dhiganay arday adiga kulamidii asaagaada haddii la abaalmariyo adina waxaa ku fikiraysaa in abaalmarintaas tiyaaramka dambe qayb ka qaadato marka taasay ahayd macalimiinta reer balcad ka shaqeeya iyagani u dhabar adeegay wakti walbo ardayda kuna dadaalay inay xifdisiyaan qur-aanka si gooniya ugu mahadceliyeen maxaa yeele macalinka waxaa loo keenaa arday aanan aqoonin qur-aanka qaabu loo dhigo qaabu loogu dhawaaqo iyo qaabu loo akriyo wuxuuna gaarsiinayaa heer oo boqol toban iyo afarta uu kor ka xifdiyo dadka qaarkood isku maskax maaha isku fikrad maaha qofaa halka qalin ku xifdiyo qur-aanka maxaa yeele waxaan dhammaantayn u garab taagannahay oo aan ka farxinayno waa dad dhalinyaro ah oo yaryar oo qur-aanka xifdiyey qur-aankii xambaaray qur-aanka xifdintiisa iyo xambaaristiisane khayrka ku jiro iyo mas-uuliyadda ay leedahayna culimmada hore noogu sheegay in ka badan kun qoys oo danyar ah oo ku nool degmada diinsoor ayaa ka faa'iidaystay deeq raashin oo maanta la gaarsiiyey cabdulaahi maxamed amiin ayaa diinsoor ka soo diray deeqdan oo ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad kun qoys oo ku nool degmada diinsoor ayaa waxaa gaarsiiyey xildhibaan saalax shariif sidkey ayada oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira geyiga soomaaliya deeqda ayaa waxay isugu jirtay raashin timir iyo sidoo kale saliid waxaana baahi weyn uu qabay bulshada ku nool degmada diinsoor ayada oo la daalaadhacaya abaaraha baaxadda leh ee saameeyey dadka iyo duunyada ku nool degmada diinsoor iyo deegaanada hoos yimaada qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay deeqdan ayaa uga mahad celiyey xildhibaanka waxaana ay sheegeen inay baahi weyn u qabeen xilliga loo keenay bariis saliid maasha allah timir maasha allah haa andiradno anti raashin fale oo la qaadi oosnununsiyaadis ilaahay walbadano baraka la sheeno adiga damba dinu wali saa'ida inti ninsheeno fadaano bilaaya waxaan ugu daran biyaha raashinka wax kulli maanta maxaa nasii bariis iyo saliid iyo timir شريفك محد أنا عن نقني وشو سنين بيبي عرفني كون قوسة وذاكني قار الله سي ولي ولي دونا هنين ديبي قاعدة نك ما هتسيني نكيا نين هنين ديبي قار الله سي واه أبارد دمو إنك سامي تدين سر خيف كيبتا ما يسين دور نسين كم قنا إلى سين دير فداسين ولي نحن درسي ولا ندرسي راشين كالي ولي ولا نني ترى كم هتسيني نكيا مسلم أول نسي gudoomiyaha degmada diinsoor iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka dekedaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in deeqdan ay tahay mid looga jawaabayo baahiyaha bulshada waxaanay uga mahad celiyeen xildhibaanka deeqdani macaawino sharaf liida ballaaranta oo reer diinsoor ka diirsadeen oo ka oonbaxeen oo nunuunsheeni kun qoys agta si fayle oo nidaam agta oo luun dhiibi oo boob iyo isbarbar iyo inaguuna ilaahay oo anka mahadasna mahadda ilaahay ku soo mahadda atee ay lahaa xildhibaankanoo shariif saalax iyo wasiirka dekedah intii kornuunka kooyta abshe maxamuud sitaaj cabdibaari marka muhiimaddana raashinkay ay nuunsheeniya wali kale yani wefdu waaye raashinkay shariifkoo nuunsheeni un xildhibaankoo nuunsheeni usoo oo sharfinya sidaasba mijasba sharfinya dhalashadaasna sharfinta awlaad musharaf agyana agya unuun ilaahay meesuun ku tuugnaa anti inta geekooyti baaxanta runtii khayr badan alla siisaa wasiirka iyadoo an dadaalay deegaanada koonfur galbeed gee lan usan uguna geligo xasuusinya ma jira alxamdulilah ilaahay mahadata iska le ilaahay du'aas ha aqbala mudday du'aada ilaahay ha aqbala ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dhar barak qabo oo maartay mudda dalkii maartay deegaanka ka tiirsada ilaahay hana siisa reer diinsoor degmadiisa degmo nabadeed oo qaaday kartii degmo nabadeed inaad ku hesheen oo salafida ilaahay idinma xildhibaan saalax shariif sidkey ayaa waxa uu sheegay in deeqda noocaana uu sii wadi doono maadaama bulshada degmada ay saaran yihiin culaysyo xoogan oo kaga imaaday abaaraha dalka ka jira intii degmada diinsoor barakaha la booqana eed iyadaan ka faraxsanna alxamdulillah fama alxamdulillah gaka ahmayni surigeena kun qoys oo raashin ah intii degmadan ka geysina markan eed iyadaan ka faraxsanna xilli ramadaan ee abaar eedan jarta intii dadkii walaalnyogaan hayeen maylar hay dhibaataysanaayeen ku farxiina alxamdulilah uma alxamdulilah ilaah marana ka mahadsan maamulka iyo sioni la shaqeeyan hadhowaayow iyo qeybiyow kafaylana ciidanka mahadnagaana degmada diinsoor degmo diineed waay degmo martisoorka fayle waay magaaj eebe diin isoor waay meel diintala ka soorayo warkii habeen maad dhegeystayaal kala socotee radio jawar waa annaga intaa